lamarkaana ka socda hay-adda culimada soomaaliyeed aan idhaahde sidoo kale wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta maamulkeeda kala gedisan ayaa ilala jooga waxaan jecelnahay daqiiqadaha ina soo aadan bisha barakaysan oo in muddo ah la wada sugayeyba oo caawa dhan culimadu khayr allah siiyo dadaal fara badan bay u galeen meelo fara badan baa lala xidhiiray sidii bisha loo xaqiijin lahaa loo hubin lahaa in la arkay beri inay soon tahay in kale iminka waxaan si toosa idinkugu dubi doonaa sheekh cali sheekh maxamuud sheekh cali dheere oo ka mid ah culimaa udiinka soomaaliyeed isaga ayaana caawa ku dhawaaqi doona aragtida bisha in la arkay iyo in kale sheekh cali soo dhawow
waa mahadsantaha bismi illaahi araxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waxaan filayaa caawa in badan in la sugaayay bishii ma dhalatay mase ma dhalan waxaan bilowna baaritaan iyo hubis fara badan si aan u xaqiijinno bishii inay dhalatay iyo in aysan dhalanin wararka aan ku kalsannahay oo na soo gaaray oo bishii dhalashadeeda ku saabsan waxay naga soo gaareen gobolka shabeellaha dhexe maxkamadda racfaanka sheekh axmed ibraahim sayid ayaa wuxuuna soo gaarsiiyey in uu helay nin la yidhaaho macallin maxamed cabdulkariim oo macallin dugsi ah oo hiqa uu ku qabo wuuna xugmiyey hadalkiisii wuxuuna u sheegay bisha ramadaan in ay dhalatay oo asagu uu arkay ayuu u sheegay macallinka markaa shiiqa uu u sheegay shiiqu wou ka aqbalay wou dhaariyey wouna xakumay waana guddoomiyaha maxkamadda rafcaanka gobolka shabeellaha dhexe sheekh axmed ibraahim sayid bisha ramadaan hal ruux waa ku sugnoo kartaa shareecada islaamka maxaa yeele nabigaa ku sugay nin baa yidhi bishiito xalayto ayaan arkay markaasuu yidhi atashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuuluullahi nacan buu yidhi waa ka aqbala nabiga bilaal buu u yeedhay ogeysii buu yidhi dadka inay soomaan marka sidaa daraaddeed maadaama nas cad lahaayo in hal qof laga aqbali karo qaadiguna ou tacdiili karo markhaatida kuna dhaari karo kana aqbali karo innagana ou nagu soo wareejiyey ka wasaarada ahaan iyo ka culummadii hay-adda oo sheekh bashiir uu igala joogo waa aqbalnay waxaana ku baaqaynaa ummadda soomaali in ay biri u tahay maalin soon biriyoo isniina soon ou kow yahay innaga oo la qabna dowladaha islaamka gaar ahaan kuwa khaliijka oon isku madaalicda nahay oo uu ka mid yahay sacuudiga iyo qatar iyo muxuu ahay imaaraadka dowladahaas waxaan isku nahay madaalic nooma dhexayso hal saac wax ka badan ama hal saacba nooma dhexeeyaba marka bisha aragtideeda waysku soo gaari karnaa ha yeeshee annaga taas ka soko waxaanu qaadannay aragti waddanka ah oo waddanka gudihiisa ah ayaanu qaadannay ayaanu aqbalnay annagu waxma aragno laakiin waxay dadka soo sheegaan ayaan u sheegnaa hase yeeshee sifa sharciya ayaan ugu gudbinnaa in la arkay lana aqbalay dadka aqbalay oo muxuu ahaay taskiyeeyana mas-uuliyiin xukuumad ee yihiin oo maxkamaddi ay tahay marka wasaaraddu aqbal bay leedahay laakiin xukumka haddii la xakumaayo maxkamadda ayaa iska leh sidaa daraaddeed waxaan rajaynaynaa oon ilaahay ka baryaynaa ummadda soomaali bishaan waa bil barakaysan in uu ilaahay u barakeeyo oy wada soomaan oo khilaafka laga daayo khilaaf aan la soo gelinin maxaa yeelay waanu sharciyeynay shareecada islaamka ayaan waafajinnay waa mahadsan tihiin haddana waxaan ku wareejinhayaa culimmada qaybtooda kale sheikh bashiir axmed salaad oo ah guddoomiyaha hay-adda saree culummada soomaaliyeed
bismi illah araxmaan araxiim alxamdu lilah rabbi alcaalamiin asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah sala allahu alay waslm wabacd dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu sidaa maqlayseen runtii caawa saacado badan ayay culammadu iyo wasaaradda ku bixiyeen raadinta bisha xiriiro badan baa la sameeyey warar badan oo lasoo maaragtay oona soo gaaray ayaan kala xaqiijinnay wararkaas kuwoodii ugu roonaa kuwa hadda sheekh cali idiin soo gudbiyey weeye warka jowhar maxaanku waraahaa maxkamadda rafcaanka ka sugnaaday iyo warka uu noo soo gudbiyeen culamo joogta magaalada afgooye sheikha la yidhaah sheekh maxamed yuusuf boqol jurow oo masjidka kuweytiga loo yaqaano imaam iyo khadiib ka ah ayaa noo soo gudbiyey macallin uu yaqaano uu garanayo oo lagu kalsoon yahay oo reer warmaxan ah inuu la soo xiriiray una sheegay inuu bisha arkay labada warba hadda ugu muhiimsan inta aan hayno warar kale waa jiraan kudhaa oo kale waxbaa laga sheegay laakiin ma aanan sii barbaarin marka wararkaas maaragtay warar la cuskan karo oo lagu camalfali karo weeye shareeca ahaan saa maqliseenba marka waa la cuskaday waa lagu dhaqmayaa insha allahu tacala beri waa soon maalintii koowaad ramadaan weeye haddii la yiraa xurmadii ramadaanka ayaa layska rabaa in la ixtiraamo oo cibaada lagu dadaalo oo munkaraadka layska ilaaliyo oo dadka xaaraanta cunaya maaragtay la wacdiyo wax loo sheego ayaa loo baahan yahay dowladduna insha allahu tacala wasaaraduna say iclaamiyeen dadka noocaasa in lala dagaalamo oo maaragtay ciidanka booliiska lagu dalbado oo munkarkaa la inkiro ayaa insha allah lagu ballamay marka dhammaantiin waxaan idin leeyahay ramadaan kariim baan idin leeyahay ramadaankaas kuwii ku liibaana allaha naga dhiga dhammaanteen allaha nabad nagu siiyo oo dalkeenna dhibaatada iyo kaga saaro iyo maxaanku raha iyo sugnaashan la-aanta allaha nagu siiyo nabadgelyo nagu siiyo iyo ammaan addunya akhraba wabillahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
sheekh bashiir axmed salaad aad buu u mahadsan yahay guddoomiyaha hay-adda culimada soomaaliyeed iyo sheekh cali dheere oo markaa kasii horreeyeyba sidoo kale waxaa stuudiyaha inala jooga xogayaha joogtada wasaaradda awqaafta arrimaha diinta sheekh maxamed khayrow kusoo dhowo
bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wsala allahu wasalama calaa sayidina muxamedi wacalaa aalih dhammaan ummadda soomaaliyeed ee codkaygaas gaarayo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu sida aad maqlayseen waxa waaye dadaal badan kadib waxaa maxay aheedo xaqiiqdii lasoo taabtay dhalashadii bishii ramadaan in ay dhalatay waddankeena oo qura kama dhalan adduunka islaamka intiisa badan oo dhan berito waa soon intaan ka warqabno dalal badan ayaa berito soon ah dadkaasaan soonka la wadaagnaa arrintana waxaa laga xaqiijiyey maxay aheedo maxkamadda maxkamadda rafacaanka ee gobolka shabeellada dhexe waxaana xaqiijiyey garsooraha guddoomiyaha maxkamadda ah oo la yidhaahdo sheekh axmed ibraahim siid la yidhaahdo ayaa xaqiijiyey oo sugay xukunna ka soo saaray sidaa aaweed muslimiinta soomaaliyeed waxaan ugu naadinaynaa ugu baaqaynaa u sheegaynaa berito inay tahay maalin soon ah warkaas ayaa maxay aheedo wasaaradda awqaaftii arrimaha diinta soomaaliyeed oo kaashanaysa culamaa udiinka dalka kuwa halkan nala jooga iyo kuwa hadda meelo kale ku shirsanaa dhammaan ilaa puntland iyo meel kasto ilaa somalilan waa maaragtay qaraarkaas ayaa wasaaraddu qaadatay go-aankaasaa wasaaraddu qaadatay dadkana u sheegaysaa in sha allahu tacaala berito waa bishii ramadaan maalintii koowaad ee bishii ramadaan waaye sidaas aageedna muslimiintu sida sheekha uu noo sheegay inay xurmeeyaan oo qadariyaan ayaa laga codsanayaa sidaas oo kale waxa waaye hore ayaa wasaaraddu amar uga bixisay waxa waaye arrinkaasi wasiirka awqaaftii arrimaha diintana maalin saddexaad afaraad buu ka hadlay waxa waaye waxyaalaha maxay xurmatirka ramadaanka noqon kara oo dhan waa ka mamnuuc dalka lama ogolaa ma garanaysaa maqaayidahan inta albaabka iridda weyn albaabku ay xidhaan gadaal albaab yar ka fura lama ogolaa waa mamnuuc buushashka iyo meelaha raashinka lagu kariyo oo dhiiri gelinaya masoomayaasha iyo kuwa fasahaadda iyo noocaasee ka shaqeeya waa mamnuuc ciidamada amniga waxaan usoo jeedinaynaa in arrintaasi indhadheer u yeeshaan meelaha waxyaalaha xun baa la sheeg sheegaa xaqiiq uma hayno inay been tahay inay run tahayna ma ogin annaga laakiin waa la sheegaa marmar baanu maqalnaa in meelaha waxyaalaha aan fiicneenoo daroogo iyo qashin iyo waxay magaaladu soo galaan arrimahaas in indho dheer loo yeesho wixii noocaas oo kalea gacan bir a lagu qabto xurmada ramadaanka uu nagu leeyahay bishaas soonqaad nagu leedahay in aad iyo aad loo qadariyo muslimiintuna ay ka faa'iidaystaan waxaanu maxay ku gubaabinaynaa in dadku ay soonka ka faa'iidaystaan ala allaa og sanad dambe inaad gaaraysid in kale qof kastow oo aan maxay ahayd annagu aan ugu horeyno waa nafteyna nafta kaleba waa u digaynaa maagta waa ha laga faa'iidaysto soonka waxyaalaha xunka noocaasna in sha allahu ha lala dagaalamo saasaan ka codsanaynaa
waa hagaag aad buu u mahadsan yahay xogayaha joogtada ee wasaaradda awqaafta arrimaha diinta sheekh maxamed khayrow markana gabagabadii waxaa inoo soo xiraya agaasimaha guud ee wasaaradda awqaafta arrimaha diinta mudane cumar faaruuq kusoo dhowow بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين walaalaha soomaaliyeed muslimiinta ah waxaan marka hore idinku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh salaan kadib sida ay ka dhawaajiyeen culummadii iyo mas-uuliyiintii iga horreysay laga soo bilaabo caawa maqribkii ilaa hadda oo saacaddu ku socoto tobankii iyo barkii waxaa dadaal dheeraada la geliyey sidii loo heli lahaa bishii ilaahay mahaddiis ku noqon maayo siday culummada ka dhawaajiyeen iyo mas-uuliyiinta waxaa laga arkay meelo lagu kalsoonaan karo sida gobolka shabeellada dhexe jowhar caasimadiisa iyo magaalada warmaxan iyo kudhaa marka waa runtii waxaan annagu wasaarad ahaan iyo culum ahaan kadib markii aan qiimaynay waxaa noo soo baxday in muxuu ahaaye lagu kalsoonaan karo beritoolo insha allahu tacaala isniin ahna inay tahay maalinkii koowaad ee ramadaanka dhammaan soomaalida iyo ummadda muslimka waxaan ugu baaqaynaa inaan ku dadaalno sidii aan uga faa'iidaysan lahayn bisha barakaysan qur-aan akhris iyo ma garanaysaa iyo cibaado iyo sadaqo iyo iscafin waxaana aad iyo aad runtii aan u dhiiragelinaynaa in la iska ilaaliyo sida culummada ka dhawaajiyeen khilaafka laguna talagalo ahmiyadda ay leedahay midnimada iyo muxuu ahaaye dhammaan muslimiinta hal mar inay soomaan hal marna ay isla afuraan marka waxaan rajeynayaa insha allahu tacaala berritoola inay noqon doonto maalinkii la wada soomi lahaa inay noqon doonto dabcan wasaaradda awqaafta arrimaha diinta waxay ku baraarujinaysaa dhammaan ummadda soomaaliyeed inay iska ilaaliyaan waxyaabaha ma garanaysaayey waxyeelayo soonko soonkooda inay muxuu ahaaye ku dadaalaan in ay ka fogaadaan runtii yacni waxyaabaha ku saabsan meelaha cuntooyinka laga cuno mataacimta iyo iyo maqaaxiyaha inay xidhnaadaan maxaa yeele dadkii oo sooman haddii meelahaas loosii furo runtii dhibaatay noqonaysaa marka yacni muslimiinta iyo soomaalidaba kulli waxaan ugu hambalyeynaynaa bishaan barakaysan ilaahay subxaana wa tacaala inuu waafajiyo ayaan ugu ducaynaynaa khayrka iyo barakada bishaan yacni muxuu ahaaye muslimiinta dhibka haystana ilaahay subxaana wa tacaala inuu ka qaado wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waa hagaag intaas ayaan jecelnahay inaan markaa kusoo gebagabayno waxaan markaa u mahad celinayaa guddoomiyaha hay-adda culimada soomaaliyeed sheekh bashiir axmed salaad xogayaha joogtada wasaaradda awqaafta arrimaha diinta sheekh maxamed khayrow aadan agaasimaha guud ee wasaaradda awqaafta arrimaha diinta mudane cumar faaruuq sheekheenna caalimka sheekh cali dheere oo iyagu runtii caawo dhan baadigoob markaa ugu jiray dadaal weynna ku bixiyey jazakum allahu khayr in bishii markaa ay xaqiijiyaan oo ay ku dhawaaqaan maalinta beritana waa sida markaa culimadu ka dhawaajiyeenba waa maalin soon ah ilaahay waxaynu ka baryaynaa soonkan inuu ka yeelo kii markaa midayn lahaa ummaddana u horseedi lahaa nabad iyo barwaaqo iyo horumar intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu